hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee sodma ayaa deeq raashiin ah gaarsiisay xarunta barbaarinta caruurta booliiska degmada wadajir ee gobolka banaadir deeqdan ayaa ka koobneyd bariis baasto bur saliid iyo timir agaasimaha waaxda gargaarka hay-adda sodma sahra cali yuusuf ayaa ka warbixisay deeqdan ma ahan markii keliya taa oo ay hay-adda maaraynta musiibooyinka sodma ay xaruntan ay wax keento lama tirin karo maanta waxa aan keennay afar boqol oo kartoon oo raashin ah oo raashin tayalah oo iskugu jira noocyada noocyada raashinka la cuno oo daruuriga ah oo ay ugu tala gashay agoontaas booliska oo qaarna ay ku yihiin boodhin qaarna ay maalinkii yimaadaan habeenkii guryahooda ay tagaan ay ugu tala gashay in intii muddo ah ay sii karsadaan hay-adda maarinta musiibooyinku aad waxa ay uga warhaysaa agoomaha booliska iyo agoomaha asluubta oo labaduba ciidamadaas ay yihiin dadkii mujaahidiintii dalkan ku geeriyooday waxayna jeceshahay markasta hay-addu inay xusto waxaana kaga mahad celinaynaa qaabka wanaagsan ee jenaraal cali xirsi uu u maareeyo una hayo ilmaha agoonta ah oo ka ugu yar uu jiro toddoba sanno ama shan sanno inta u dhexaysa uu jiro qaarna aysanba weli qaangaarin waxaan leenahay jenaraale ajari xasanaad allaha kaa siiyo sodmo waa saaxiibada sodmo waa sodmo waa saaxiibada way kula damqanaysaa wayna kula gurmanaysaa inta aad hayso waxaan rajaynaynaa mar kasta sidaan oo kale in aan u nimaanno oo aan agoontaas wixii aan hayno aan gaarsiiyo raashinkan waa raashinkii noogu yimid dowladda turkiga ee walaalaha aan nahay aynu ugu tala gashay dadka soomaaliyeed ee tabaalaysan ee dhibaatooyinka kala duwan iyo baahiyaha gaarka qaba in maaragtay loogu gargaaro waxayna agoontaana waxay ka mid tahay dadkiiba mudnaa ay ka mid tahay insha allah waxaan rajaynaynaa in intaa in ka badan aan isla shaqo jenaraal cali xirsi maamulaha xarunta barbaarinta caruurta agoonta booliiska degmada wadajir ayaa ka mahad celiyey waxaan joognaa xaruntii agoonta booliiska soomaaliyeed oo ah meel ay ku xariisiyiin caruurta agoonta ee booliiska degma ahaan degmada wadajir waxay aada ugu dhiway hestaalka madiino meeshaan waxaa ku xaraysan oo seexda laba boqol iyo siddeetan iyo shan carruur ah waxaana yimaada maalinimada oo habeenkii kooyda boqol iyo labaatan sidaas ardayda meesha joogtaa waxay ku tahay afar boqol iyo shan carruur ah sida badan ama joogtada waxaa buliiska soomaaliyeed ay u jaraan lacag gaaraysa afar iyo toban kun oo doolar oo askari kasta uu hal doolar yahay lacagtaa waxaa ku jira dharkii daawadii korontadii isboortigii shidaalkii waxaan ku qasbanaha marka hay-adaha dowladda sida sodmo oo kale inaan wax weydiisanno sonqaadkii ayay markii ugu dambaysay raashinkii lagu soomayay nasiyeen haddana maanta waxaan u geysano warqad aan wax uga doonayno afar boqol oo qof waxayna soo siiyeen afar boqol oo kartoon oo nuucyo kala duwan oo raashinku uu ku jiro saliid baasto malmalaado nuucyo kala duwan digir waa ka mahad celinaynaa deeqdan ayaa door muhiima ka qaadan doonta horumarinta xanaaneynta caruurta agoomaha ah kuwaasi oo ku nool xarunta booliiska ee degmada wadajir